kulante wacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka habeennimo kuwada ugu dooran waxaa ka mid ah dagaal beeleed xooggan oo maalintii labaad ka socda galgaduud weerar lagu qaaday musharax xildhibaan oo dhowr qof ku dhaawacmay garowe maxkamad ku taalla puntland oo lix dhalinyaro ah ku riday xukunno kala duwan ingiriiska oo loo gacangeliyey soomaali loo haysto inay gelalgeysteen somalilan oo ka qayli dhaamisay abaaraha sii baahaya ee ka jira deegaanadeeda rugcaddaa saxaafadeed xasan cadde oo markii ugu horraysay isku sharaxay xildhibaan golaha shacabka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan habeen wanaagsan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ah warka habeennimo kuwada ugu dooroon waa talaado taariikhduna ay tahay kowda bisha labaad sannada labada kun labaiyo labaatanka u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran israsaaseyn lagu dhaawacay dhowr qof oo uu ku jiro mid ka mid ah musharaxiinta u taagan kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland waana markii ugu horreysay uu falkan dhaco xilli lagu jiro ololaha doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo magaalada garowe si xowleh uga socota waxayna arrintaas dhelisay hadalhayn aad u ballaaran iyadoo musharaxiin badan ay walaac xoogan ka muujiyeen dhacdadii maanta ka dhacday gudaha garowe ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga garowe maxkamad ku taalla puntland ayaa lix dhalinyaro ah ku riday xukunno kala duwan maxkamaddu waxay mid kasta ku xukuntay dil toogasho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka puntland ayaa xukun ku riday shabakad ku eedaysan inay ka tirsan yihiin al-shabaab sida maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ay hadalka u dhigtay shabakadan oo ka kooban lix xubnood ayaa afar ka mid a lagu xukumay dil toogasho ah halka laba kalena lagu riday xabsiyo kala duwan farxaan faysal salaad cabdulaahi faysal xuseen barkhad cawil xirsi iyo liibaan aadan muuse ayaa maxkamaddu ku xukuntay dil toogashaa sidoo kale laahi ayay maxkamaddu ku xukuntay soddon sano oo xabsi ah halka cabdiraxmaan cawil maxamed ay maxkamaddu ku xukuntay labaatan sano oo xabsi ah maxkamadda ayaa sheegtay in shabakadaas ay qaraxyo iyo dilal qorshaysan ka fulin jireen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sida xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada mudug iyo cayn ay hadalka u tiri waxaana warbaahinta la hadlay gaashaanle cawil bile oo sharaxaad ka bixiyey xukunnada ay mutaysteen eedaysanayaashan kadib waxaa ku dilay cabdulaahi faysal xuseen hubinta waxaa lahaa kulug xildhibaan cabdixakiin macallin daahir saddex iyo labaatankii bishii shanaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka hotel kalaansi salaada cishe kadib waxaa ku dilay liibaan aadan muuse hubinta waxaa lahaa cabdiqani farxaan kuluu cismaan xidigle cismaan xuseen ismaaciil tobankii bishii afraad labada kun iyo sagaal iyo labaatanka masaajidka abu hurera salaada cishe kadib waxaa ku dilay barkhad cawil xirsi nuur sahanka iyo wiidada waxaa lahaa cabdiqani farxaan kulug iyo cabdulaahi faysal xuseen ciid siciid jaamac maxamed siciid maradoon tobankii bishii tobnaad labaatan labaatan masaajidka abahureyre salaada maqrib kadib waxaa gacantiisa ku dilay barkhad maxamed hubinta waxaa lahaa maydka cabdiqani farxaan kuluw bashiir maxamed xaaji xuseen lix iyo labaatankii bishii labaad labada kun siddeed iyo tobanka xaafadda garsoor waxaa gacantiisa ku dilay salaada maqhrib horteed waxaa gacantiisa ku dilay farxaan faysal xirsi muniir hubinta waxaa lahaa maydka cabdiqani kuluw cabdi jaamac xasan cabdi guube shantii bishii afraad labaatan labaatan jiiro bariis maalinimo waxaa gacantiisa qarax ugu xidhay baabuurkiisii liibaan aadan muuse cadde halkaasoo baabuurkiina ku burburay asagiina ku nikuwaayey xildhibaan cali faarax bootaan cali ceejis hotel kalansi maalinimo waxaa qarax ugu xidhay baabuurka liibaan aadan muuse cadde waana ku nafna waaya baabuurkiisana waa burbur maxamed cismaan aadan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka mudug baabuurkiisii waxaa qarax ku xidhay liibaan aadan muuse nasiib wanaag waa ka badbaaday guddoomiyuhu taliyihii hore cabdiqani xaabuun gaarigiisii waxaa qarax ku xidhay
waa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland oo maanta lix eedaysane xukunno kala duwan oo xabsi iyo weliba dilad isugu jira ku riday halkan waa dalsan warka habeennimo waa warka habeennimo ayaad dhagaysanaysaan somalilan ayaa ka qaylo dhaamisay abaaraha sii baahaya ee ku dhuftay deegaanadeeda madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdilaahi saylici ayaa maanta kulan la yeeshay madax ka socotay dalladda ay ku buhoobeen ururada aan dowliga ahayn iyo qaar ka mid ah hoggaanka warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala deegaanada somalilan wuxuuna madaxweynaha ugu baaqay ganacsatada iyo cid weliba oo gacan ka geysan karta in loo gurmado dadka ay abaaruhu asiibeen
codsigii xukuumadda ay ahaa saamaynta abaaruhay gaarhsintahay marka horta aad iyo aad waxaan waxaynu isla fahmnay ama aynu isla qaadanay inaynu isla jaan qaadno qorshaha qaranka iyo waxaweyaan xukuumaddeeda waxa weeyaan inay dhammaan qaybaha bulshadu hadday ganacsatada tahay hadday daladiina tahay hadday tahay hay-adaha maaratay caalamiga inaynu meel keliya wixiina aan isku aan ka wada wadno waxaan haysiin annaga somaliya namahin lakiinse waxaa loo baahan yahay in coordinationka nin walba halku alku wax ka qabanayo inuu xafiiska noo qaabilsanay secretariatka ee natfor uu soo dhigo si annaguna waxii aan bixin aan dirayno dee aynu u ogaano qaybahay ku jiraan hay-aduhu oo inuu kala dilo inay culayska meel keliya ku wada dhaco iidii hore saa la sheegay runtii somaliland maanta wax weyn bay ugu fadhidaa iidihu waanaan ugu mahadnaqaynaa ilaa muddada abaaraha loo shaqeynay waxaad moodaa kelmadbaa lagu celceliyeen abaaruhu sabentiinkii sabentiinkii baa lagu celceliyay abaaruhu ilaa iyo laba kun iyo labiyo tobankii bayna soo ama koo iyo tobankii bayna soo haysteen intaaba runtii wada shaqeyn iyo iyo naga dhexaysay si wanaagsanna runtii waad wad u gudbanayeen saxaafaddu waxaa la shirkaa maantaas ku ligilay qiimo weyn buu leeyahay xog xog aada ugu wanaagsan oo kala qaadanay waxaan dee u baahnay in mas-uuliyadda ninba dhankiisa qolaba dhankeedaynayo ay culays ka saarto aada iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waan waan maarteen soo ajiibidda aad dhammaantiin soo ajiibteen aada iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa anuu waxaynu ballan qaadanay inaan xog kasta iyo tallaabo kasoo qaadano inaan ila socodsiino si hadday tahay qolada miidiyuna ay dee u gudbiyaan tallaabo kasoo la qaadayo hawl kasoo la qabanayo ay miidiya u gudbiyaan
waa madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ka hadlayay xaaladda abaaraha sii baahaya ee ku dhuftay deegaanada somalilan haatan kenya dowladda kenya ayaa tarxiishay muwaadiniin u dhashay dalka britain kuwaasoo loo haystay dacwad ah in ay dilal ka geysteen dalkaasi britain war qoraal ah oo kasoo baxay waxda dembi baarista dalka kenya ayaa lagu sheegay in dembibaariyaashu ay raggan kasoo qabteen xaafad ku taalla magaalada nairobi oo lagu magacaabo kilimani halkaas oo ay ku dhumaalaysanayeen maxamuud siyaad cabdixakiim oo afar iyo labaatan sano jir ah iyo monterio waa monterio oo isna koob iyo labaatan sano jir ah ayaa loo soo xiray waa la soo xiray kadib markii ay laamaha ammaanka kenya heleen xog sirdoon ah raggan ayaa waxaa loo waa raggan ayaa waxaa loo heystaa in ay dileen wiil lix iyo toban sano jir ah oo magaciisa lagu sheegay alexis smith kaasoo toorey loo adeegsaday dilkiisa labada kun sagaal iyo tobankii booliska britain ayaa rumaysan in uu ka mid ahaa waa in mid ka mid ah labada nin ee baxsadka ahaa ee la qabtay loo fuliyey dilkooda weerar tuurey ah habeennimo oo aad caawa ka dhegaysanayseen dalsan muqdisho waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talelhel